subax wanaagsan mar kale dhegeystayaal halkaad nagala socotaan waa laanta af soomaaliga idaacadda v o a wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobay u qaabilsan soomaaliya nicholas kay ayaa sheegay inay jiraan astaamo muujinaya in soomaaliya ay doorasho ka dhici doonto sanadka soo socday labada kun iyo lix iyo tobanka wakiilka ayaa waraysi gaara siiyey laanta af soomaaliga ee idaacaddani v o a waraysigan oo uula yeeshay maxamed colaad xasan ayaa waxaa warbixintan inoogu diyaariyey cabdiraxmaan xuseen fure isaga oo ku eegaya aragtida danjire nicholas kay ee dadaalada hadda ka socda soomaaliya iyo in doorasho laga qabto sanadka dambe wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya danjira nicholas kay ayaa warbixin kooban xaaladda soomaaliya ka siiyey guddiga nabadgelyada iyo xasiloonida qaaradda afrika nicholas kay ayaa sheegay in soomaaliya dib looga bilaabay dadaalo lagu horumarinayo arrimaha federaalka iyadoo odayaasha dhaqanka xubnaha baarlamaanka iyo hay-adaha kala duwan ay bilaabeen sidii loo dhaqangelin lahaa arrimaha federaalka taasoo sidoo kale si tartiib tartiiba loo wado wadahadallo iyo dib heshiisiin iyadoo hawshu ay tahay mid adag balse la wado dadaallo badan oo lagu doonayo in lagu dhaqangeliyo hannaanka federaalka nicholas kay ayaa sheegay in dowladdu ay xoogga saarayso waxyaabaha ugu muhiimsan sida dhammaystirka maamul goboleedyada kumeel gaarkaa iyo xisku xirkooda dhammaystirka dib u eegista dastuurka dhisidda guddiga madaxa bannaan ee doorashada iyo xuduudaha guddiga arrimaha federaalka dhammaystirka ahmiyadda xisbiyada siyaasadda iyo in dalka ay ka dhacdo doorasho xora haddaba wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobey u qaabilsan arrimaha soomaaliya danjira nicholas kay oo waraysi gaaray siiyey laanta afka soomaaliga v o a ayaa sidoo kale ka hadlay waxyaaba badan ay ku jiraan doorashada la filayo in soomaaliya ay ka dhacdo sannadda labada kun iyo lix iyo tobanka in al-shabaab laga sifayo dalka soomaaliya amniga puntland iyo xaaladda somalilan iyo kuwo kale v o a ayaa danjiraha weydiisay waxaa jira siyaasiyiin badan oo ka shaki qaba in soomaaliya ay ka dhici doonto doorasho qof kasta codkiisa dhiibanayo kuwaasoo sheegaya inay hayaan sababo badan oo shikigooda dhaliyey haddaba adigu raje intee la-eg ayaad ka qabtaa in soomaaliya ay sanadka dambe ka dhici doonto doorasho xaq iyo xor ah oo xilligii loo astaameeyey ku dhacda
waxaa iska caday dhiirigelinta wata ayaa ah sida ay uga go'an tahay madaxweynaha iyo mas-uuliyiinta kale inaanay jiri doonin xilli kordhin marka la gaadho xilliga oo uu ku eg yahay wakhtigoodu xilliga xubnaha baarlamaanka ayaa ku eg bisha agost ee sanadka dambe ee sanadka labada kun iyo lix iyo tobanka sidoo kale xilliga madaxweynaha ayaa ku eg bisha sebtembar ee isla sanadkaasi haddaba hanaan loo soo xuni doono xubnaha baarlamaanka iyo madaxweynaha waa mid arrintaasi u taalla soomaalida iyo guddiga madaxa bannaan ee qaban doona doorashada kaasi oo aan weli lasoo dhisin waana muhiim in si deg dega loo soo dhiso guddigaasi kadibna guddigu uu bulshada caalamka iyo shacabka soomaaliyeed u sheego hanaanka iyo shuruudaha doorashada iyo qaab xilliyeedka inkastoo ciidanka nabad ilaalinta amisom iyo ciidanka qaranka soomaaliyeed ee ay al-shabaab ka xoreeyeen qaybo badan oo ka tirsan dalka soomaaliya haddana weli al-shabaab waxay awoodaa inay weeraro ka geysato magaalada muqdisho iyo meelo kaleoo ka tirsan dalka maxay yihiin caqabadaha waaweyn ee hor taagan in amison iyo ciidanka qaranka soomaaliyeed ay al-shabaab ka sifeeyaan dalka soomaaliya al-shabaab waxaa laga saaray deegaano badan nasiib daro weli waxaa jira deegaano kale oo ay gacanta ku hayaan waana muhiim in deegaanadaasi laga xoreeyo waxaan u malaynayaa inay ka go'an tahay amisom iyo ciidanka dowladda in al-shabaab dalka laga xoreeyo oo ay wadaan sidii howlgalladaasi ay u fulin lahaayeen laakiin sida aynu wada ognahay in al-shabaab dalka laga sifeeyo waa hawl adag oo dheer ma fududa in koox ismidaamiyaal ah wadooyinkana ku aasa miinooyin islamarkaasna adeegsanaya khidado badan oo ah nooca ay isticmaalaan ururada argagixisada ah in la cirib tiro wakhti ayay qaadan doontaa balse waxaynu sugaynaa waa marka howlgallada lasoo dhammaystiro madaxweynaha somalilan oo ka hadlayey sanad guurada sideed iyo tobanka mey ayaa sheegay in haddii la dhiso ciidan qaran oo soomaaliya yeelato ay taasi horseedi karto xasilooni darro soo wajahda gobolka adigu sideed u aragtaa hadalka siranyo
waxay ila tahay inaad taasi weydiiso siilaanyo waxa uu xaqiiqdii ula jeedo balse anugu intaan ogahay dhammaan dalalka madaxa bannaan waxay u baahan yihiin inay dhistaan ciidan qaran soomaaliyana kama duwana dalalka kale u baahan inay dhisaan ciidan qarankooda ilaaliya waxaa muddooyinkan jira caqabado badan oo dhanka amniga oo soo wajahay maamulka puntland waxaana jira hadalla sheegaya inay macquul tahay in ciidamo ka socda amisom la geeyo garowe kadib markii weerar lagu qaaday shaqaalaha hay-adda yunisef kacaasoo ay ku dhinteen shaqaale ka tirsanaa hay-addaasi saddex qof oo ahaa ilaaladii shaqaalaha oo soomaali ahaa muxuu yahay qorshaha qaramada midoobay ee gobolkaasi
You're right. The activity by al-Shabaab seems to have increased in.
Waad saxan tahay waxaa jira dhaqdhaqaaqyo al-shabaab ay ka wado Puntland oo ku soo batay deegaanada Puntland iyadoo weliba Puntland arrintaasi walaac ka muujisay isla markaana ay dalbatay in ciidanka amniga laga taageero sidii al-shabaab deegaanadaasi uga xoreyn lahaayeen. Waxay ila tahay munaasabna ah in saaxiibada iyo taageerayaasha caalamiga ee Soomaaliya ay si wanaagsan uga jawaab bixiyaan lana helo dhabbe ciidanka amniga lagu gaarsiiyo taageerada daruuriga ah ee ay u baahan yihiin wakiilka gaarka ee xogayaha guud ee qaramada midoobe oo qaabilsan arrimaha soomaaliya nicholas kay ayaa sidoo kale sheegay in amisom iyo ciidamada qaranka soomaaliyeed ay ka go-an tahay inay dalka ka xoreeyaan al-shabaab lana xoojiyo awoodda ciidamada qaranka soomaaliyeed aad ayuu mahadsan yahay cabdiraxmaan xuseen furre oo warbixintaasi inala socodsiinaya halkaad kala socoteena waa v o a dhegeystayaal waxaa naga xasuusina in waraysiga ergeyga qaramada midoobey nicholas kay oo dhammaystiran oo uu la yeeshay weliba maxamed colaad xasan aad kaga bogan doontaan barnaamijkeena martida mikrofoonka ee toddobaadka